halka loo yaqaano xere suudaan oo ah dhul ballaaran oo ku yaala magaalada hargeysa islamarkaana ay degan yihiin ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa la soo warinaya in halkaasi ay ka wadaan dhul ballaarsi maalmihii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayey qoysaska dhulalka ku leh aaggaasi ee kacabanaya in dhulkooda lagu soo siqay islamarkaana la buubayo qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada hargeysa oo kacabanaya dhulbababka ay kala kulmayaan maamulka la baxay somalilan ayaa si adag ugu hadlay arrinkaasi iyagoona ku hanjabay in in haddii aan laga joojin ay dagaal geli doonaan waa kuwan qaar ka mid ah dadka kacabanaya arrimahaasi oo warfidiyeen kala hadlay dhulkan waa beertiilma falaax beertiilma falaax weeye waa dhulkii xerada milatariga kuma jirto waa gaar waa dhulkii beerta ahaa ayaa lagu daray wadda iyadoo loogu marmarsoonayaa dhul lagaga daray saddex balooga waxaannu dowladda u sheegaynaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa dhulkaa inay faraha ka qaadaan inay dhulkaa faraha ka qaado dhibaatadii ka dhacday waa la ogyahay yaan mid dambe gacanta laysu gelin waxaan leeyahay sharci baannu haysannaa sharcigeedaa caddaynaya wixii nagaga jira faraha ha laga qaado yaa haddii taa la diido yaa yer nin wixiisa uga carara yaa waa lagaa ciidan badaya ma jire yaa baha calfababa yaanu calfanine ilaahay baa markaa iskeen baday saddex maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ay saxaafadda uga soo muuqdeen qoysas iyagana kacabanaya in dhulkooda oo isla aaggaasi ku yaala uu boobayo maamulka la baxay somalilan